magaalada hargeysa waxaa xalay lagu xiray wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga somalilan cabdulaahi obakar iyo toban qof oo kale sidoo kalena waxaa magaalada hargeysa xalay laga maqlay qarax ka dhacay meel u dhow madaxtooyada somalilan iyadoo qaraxani uu yahay kii labaad ee hargeysa ka dhaca afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed warancadde ayaa qaraxyadan ku xiriiriyey muranka u dhexeeya xisbiga kulmiye ee haya talada somalilan waryaheena magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray xalay abbaara kowdii habeennimo ciidamo si gaar ah u tababaran ayaa gurigiisa ka soo xidhay wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga somalilan cabdulaahi abbakor iyo saddex ka mida ilaalo uu samaystay iyada oo mid ka mida la dhaawacay intii howlgalku socday xaaskiisa oo lagu magacaabo sacdiye maxamed cali oo aan ku booqday gurigii xalay laga soo xidhay wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga somalilan cabdulaahi abbakor ayaa iiga warantay sida xalay wax u dhaceen
ciidan baana soo weeraray ciidankaas wax allaale waxay ahaayeen anagu kamaanaan warqabin rasaas baa nalagu hurgufay rasaas markii nalagu hurgufay inamo istaafaa joogay inamadaas istaafkii dabeetana waa xabadii markii lagu bilaabay waa iskii celiyabay wax is yidhaahdeen haddii hase rideenna de waa nalaga batay afarta koona waa nalagaga wareegay gurigii bambafaal baa nalagu riday waxaan sun daaqadaha furaayo waxaa laiga soo geliyay suntan dadka kageel mise caruur yarar waxaan haystaa sagaal jirku u weyn yahay oo shana caruurta yarad waa wada si kale caruurta yarad qori dabadii baa laygala dhacay de si aan qayralcaadiya nolola isticmaalay waxay ahaayeen ciidamada aararyuuda waxay noo isticmaalayeen hubkii argagixisada loogu talagalay ayay anagoo shiciba noo isticmaalayeen waxaan adduun weynahaya caalamka u sheegaya inuu hubka argagixisada loogu talagalay shicibka loo isticmaalayo inuu caalamka wax ka qabto marka ciidan ilaalinaysee staafka ahayd miyaana iyaga qudhooda ciidan ka tirsanayn ciidanka kama tirsanano ciidanka markii hore cabdilaahi abdi waa wasiir ku-xigeen buu ahaa hase yeeshee iminka kumuu jirin wuu wareejiyey ciidankii dad waxay ahaayeen staaf kale ah shiciba oo ilaalo gurigiiska jooga ad maxaad u aaminsantay in odagaaga loo xidhay odagayga waxaa loo xidhay ujeeddo ah garab kulmiye ah wax kale ma jiraanba wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga somalilan ee la xidhay ayaa toddobaadkan warbaahinta u sheegay xogo kala duwan oo la xidhiidha saamaynta ay kooxo wadaadda u badani ku leeyihiin xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne siilaayo isaga oo ku eedeeyey inay awoodda dalka gacanta ku hayaan kooxahaas wadaadada ahi oo uu ku sifeeyey kuwo dagaal kula jira cidda aragti ahaan ka soo horjeeda wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde ayaa saaka ka hadlay xadhigga wasiir ku-xigeenkaas hore ee amniga isaga oo xaqiijiyey inay ilaa xalay xidheen ilaa toban qof wallaahi aad iyo aad baan ugu xumahay wasiir ku-xigeenkaygii weeye oo muddaan wada shaqaynay manaan filin runtii afcaal noocan oo kale inay ka suurtoobi karayaan markaa waxaa jirtay in dee dalkanu waad ogtahay waa ummad muxuu ahaaye gobannimadeedii iyo la soo noqotay muddo maantana ictiraaf dalka raadinaysa marka runtii arrimo u baahiyey khalkhal iyo iyo iyo sumcad xumo u soo jiidi karta qaranka somalilan oo runtii de meelo badan uu ka baahiyey markii dambe ee laysri bal wax ka weydiiye dee waxaan uu ogyahay aanan ogeyn tiina uu iska caabin sameeyey dabeedna uu keenay dee in muxuu ahay dagaal ciidamada amniga waxweydiinla dee meesha ka dhacday marka runtii aad iyo aad baan waxba lakin waxa weyaan dee waddanka sharci baa u yaalla ama ha weynada ama ha yaraado nin kasta oo ka yimaada ka hor yimaada sharciga iyo deganaanshaha iyo nabadgelyada qarankan sharciga ka weyn markaa sidaa awgeed bay u dhacday arrintaasu maadaama uu loo arkay arrinta inay tahay arrin sharciga kasoo horjeeda afar iyo labaatankii saacadood ee ina dhaafay waxaa somalilan ka soconayay dhacdooyin siyaasi ah iyo kuwo amni oo kala gedisan oo badankoodu xidhiidh la leeyihiin khilaafka meesha sare maraya ee u dhexeeya xisbiga talada haya ee kulmiye oo u kala fadhiya laba garab oo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi waxaa labadii habeen ee u dambeeyey magaalada hargeysa laga maqlayey qaraxyo kala duwan habeen hore goob qashiinqub ah oo ku taalla bartamaha magaalada hargeysa ayaa abbaaro labayo tobankii habeennimo laga maqlay qarax sanqadhiisa meelo kala duwan laga maqlay sidoo kalena xalay abbaaro tobankii fiidnimo ayaa meel u dhow madaxtooyada somalilan laga maqlay sanqadha kale hase ahaatee labadaas dhacdo midna wax khasaare ah dad iyo dunyo toonna may soo gaadhin arrintan ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde la xidhiidhiyey khilaafka kulmiye isaga oo la hadlayey waryaheenna v o a cabdixakiin shirwaaca qaraxaas waxay ahayn bahal iyo rashaani layidhahdo gacanta lagu sameeyo laakiin waxoogaa sida rashkoo kale qarax leh oo dadka u dhowey ay dareemi karaan bay ahayd laba meelood baana la dhigay runtii arrintaasu de aan aad uga xunnahay oo aan ahayn cadow dabadda naga yimi laakiin arrintii khilaafkii kulmiye aad moodo daahirad ka soo baxda inay tahay taasoo runtii aan aad iyo aad ula yaabanahay in darig waaweyn oo mas-uuliyiin yihi inay muxuu ahay halkii maamulka iyo laysku hayay arrimaha yare ee administrationka ah inay gaadhaan inay dadkooda iyo ummadooda wax ka argagixisgeliya ama khalkhalgeliya ama nabadgelyada waxyeele inay keenaan ama iyaga naftoodaba marka waxaan leeyahay oon baaq u jeedinayaa ragga waxaa ka dambeeya inay si degdega uga waantoobaan si aanay iyaga iyo dhibaato iyaga laftooda naftooda iyo mustaqbalkooda ku timaada aanay ugu imanin berri waxaa loo ballansan yahay shir gole dhexe oo guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ku dhawaaqay halka garabka madaxweyne siilaanya hogaamiyo gaar ahaan guddi fulineed oo ay magacaabeen shirgudoonkii shirweynaha kulmiye ay iyana ku dhawaaqeen shir kale oo gole dhexe oo la qabto maalinta axadda ee fooda inagu soo haysaa inkasta oo guurtidu ay u tafaxaydan tahay xalinta khilaafkan kala irdheeye hogaanka sare xisbiga kulmiye haddana weli gacanta ayay ku hayaan sidii meel dhexe la isugu iman lahaa ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa mahadsan ismaaciil dhanka kalena guddoomiyaha golaha guurtida somalilan salibaan maxamuud aadan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hargeysa ayaa labada garabe u kala jabay xisbiga kulmiye ugu baaqay inay xiisadda ka dhex taagan qaboojiyaan oo khilaafkooda wadahadal ku dhammeeyaan salibaan aadan wuxuu ku baaqay in la joojiyo shirarka iskasoo horjeeda labada dhinac ay qorsheynayaan inay hargeysa ku qabtaan wariyaha v o a cabdixakiin shirwac ayaa uga warramay ayuu uga warramay wixii uu uga hadlay shirkiisa jaraa'id
eedadu waa caddahay waxyaabaha dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey xiisaha magaalada iyo dalkaba geliyey tafaraaruqa keenayaan dee u qabtay inaynaan ummad haddaynu nahay marka ugu horraysa xisbibaa laba dhacin isu qabtay labadoodu ha ku murmeen hadday murmayaan waa xisbi hal xisbi laakiin inteedna kale inaynu dhex ka nahay dalkana la dejiyo qaraxyaanu maqlayn dalka in la dejiyo dhinacna la raacin guul waa la gaadhayaa iyo nabad howlba tanoo kale waynu soo mari jirta wanaag iyo wadahadal baynu ku dhammayn jirray dee tii baanu wadnaae sabirkeeda nala yeesha
gudoomiysanu hore uga warhaynay waxaad magacowday guddi golaha guurtida oo dhexdhexaadan oo dhinacyada aad tilmaantay xisbiga gudihiisa isu soo dhaweeyo arrimaha ka shaqeeya maalmahanba kulamaad yeelanayseen xaggeydii marayaan simxa ka soo baxay meel wanaagsan qolana waa taa aadnu shalayto sheegnay ee tidhi waannu idinku wareejin hawshaa waannu idinku wareejin wixii aad ku talisaanna waannu qaadanayna qoladii kalena weli waa wada wadnaa ilaa xalaanu la joogay madaxweyne marka hawshii nabadu wanaaggu maha xumaan mar iyo dhaqsaa loo gala daldhan baa saacada lagu dumiyaa nabadda dhalinteedu way ka adag tahay xumaha iyo abuuristiisa waannu wadnaayee waxaannu codsanaynaa war sabir ha nalala yeesho
geesta kale haddaynu eegno guddoomiye saynu ka warqabno labada dhinacba hadday noqoto garabka madaxweynuhu hogaaminaya garabka guddoomiyaha shirar bay ku baaqeen beriya sahdama ka dhici doona magaalada hargeysa arrinkaasi iyada ma ka howlgasheen saydi ku muuqata iyadoo wanwaantii ku jirtaanse in kulankaasina ay qorshaha ugu jirto suurtagalta ayna qabsoomaan latay labada qolobana waa ka codsanay haddana waa anigaa ka codsaday maaha jaraa'idkiinna iyo warbaahinta radio iyo jaraa'idba waxaanu ku yeedhnay waxa weeye inaynu warkaa gaadhsiino si degdega dadka iyo dowlad iyo meel walba iyagana waa ka wada hadal markaa ma waxaad ku baaqaysaan inay joojiyaan shirarkaasi ay ku baaqeen so kuma waan baaqin in shirarkaa shirar waa qabsoomi doonaan laakiin dib loo dhigto geesta kale guddoomiye maalmahanba tan iyo intii khilaafka xisbiga kulmiya oo bilaabmay arrimo dhinaca ammaanka la xidhiidha magaalada hargeysa ka dhacay hadday noqoto qaraxyo yaro kooban oo dhacay hadday noqoto xalay toole iska horimaad wasiir ku-xigeenka amniga gurigiisa ka dhacay arrimahaasi maxaad kala socotaan se seed u aragta arrimaha sidaad ula socotaan baanu dee ula socona waxaad qodaysaan ma arkee arrimahaasu qaraxyana waa dhace laba qaraxunbaa ilaa doraa dhacay baan maqlay gurigii wasiirkii horena intii ka dhacday waa isla ogna dee wanaag iyo xasiloonaha lagu soo wada dabaalaynu u wada gutanaye sidaanu wada gutanaan waxaad tilmaantay labadii garab ama labadii dhinac dhinac ka mid inuu kalsoonideedii siiya dhinaca kale aad karja qabtaan wararka qaar baa sheegaya in garabka madaxweynuhu hogaaminaya aanay weli dhinacooga aanay kalsooni buuxda bixinin rajaynta leeg baad ka qabtaa iyaguna dhinaca madaxweynuhu inay idi siiyaan kalsoonidiood hawshiini si rasmiya u gudagashaanood dhinacyadiisu soo dhaweysaan xal laga gaadho rajo wanaagsan baan ka qabaa meel fiicanna hawshu way noo maraysaa ahla wasahla
kaasi waxa uu ahaa saleebaan maxamuud aadan guddoomiyaha golaha guurtida somalilan oo magaalada hargeysa ugu warramaya wariyaha v o a cabdixakiim maxamuud shirwac